bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaa weye domiyenimada kaltan baa loogu jiraa waa meerto waxayna ku socotaa alifbetkada carabiga ayay ku socotaa marka innaga inagu soo aaday hadda waxaanu kala wareegnay xilka aanu kala wareegnay oo hayay hortalno dowladda suudaan baa haysay marka cistaa siinkaasi ku socotaa annaga markaa nagu soo aaday hadda markii xilligiisii dhamaaday dowladda walbana waxay qabataa lix bilood marka lix bilood oo hadda ka bilaabatay haddii alla yidhaahdo oo soo socota ayay shirarka oo heer wasiireed iyo heer guddoomiye iyo heer guddiyo nooc kastaba uu yahay ay ka dhacaya jaamacadda carabta ama meelaha muxuu ahay raacsan ay tahay inay soomaaliya usii guddoomayso waan gartay marka goorma ugu dambeysay ama markii ugu dambeysay soomaaliya qabato jagadan goormay ahayd waxaan filayaa inay ahayd laba kun iyo tobankii inay ahayd oo muxuu ahay nooga qayb galay xilligaasni wasiirkii qorsheynta waxaan malayna inuu cabdiraxmaan cabdishakuur ahaa looga qayb galay iyo dee dad buu usoo xoojiyey oo ahaa safiirada deriska la ah waan gartay marka waa sida aad tilmaantay waa wareego maxaan ku idhahdaa kolba kaltan baa la imanaya mise waa doorasha lagu yimaadaayo waddanka waa la doortaa maya waa wareeg hadar waa wareeg waxa weeyaan annaga hadda waxay socotaa suudaan bay soo dhaaftay sacuudi baa ka horreeyey marka annagaa nagu timid haddana anagu lixdii bilood markay imaato ciraaq oo nagu xigta ayaanu ku wareysan doonaa haddii ala yidhahdo bisha september waan gartay marka waxay guddoomin doontaa waa heer wasiir mise waa heer madaxweyne waxyaabaha shirarkay guddoominaysay soomaaliya qaban doonta maya madaxweynuhu waa nooc kaleeto waxaa weeyaan kaltan kala duwan yahay annagu waa heer wasiireed iyo xarunta jaamacadda carabta shirarka lagu qabanayo heer madaxweyne yaal waxa weeyaan dowladaha shirarkaas lagu qabanaya ayaa guddoomiya waan gartay geesta kale shirkii baa ka socda isla waddankaasi hadda ad joogtaan ajendaha amaba qodobada shirka qorshaysana lagaga hadlayo maxay yihiin hadda iyadana taa haddaad faahfaahin naga siiso waa qodobo fara badan oo dee qaar weliba soo jeedinayo oo ku jira oo dambiyaal joogto ah iyo qaar dowlad walba arrimaheeda khuseeya oo ay kusoo darsato oo lagaga doodo iyo dhibaato heshata ama dolar ay soo qadimayso ku saabsan marka muxuu ahay dowlad walba ajendadeedu waa mid horey ugu jiray iyo mid xilligaas wax la gudboon oo soo ku cusub oo ay soo geliso labadaba waa dhici karaa waan gartay haddaan gaar usoo qaadano markaas soomaaliya soomaaliya ajendaha ama qorshayaasha iyo qodobada ay la tagtay shirka la joogto maxaa ka mid ah waxyaala badan baa kamid oo joogto u badan soomaaliya laga muxua qodobada ay ku saabsan in laga taageero qaabka dhisme dowladeedka uu ku socdo iyo in wadaniyada si ay uxasilin laha laga kaalmeeyo iyo in si horumarinka iyo bulshada looga kaalmeyn lahaa waxaa jirtay beri dhexdeeda qodobo aan ku darsanay oo shir lagu qabtay jaamacadda bisha decemberkeed ee naga tagtay oo wasiir beyle oo wadaan ka ahaa oo ahaa in ay ka howlgalaan dowladaha carbeed adin iyo adfa ay ka howlgalaan si looga looga casin lahaa deegaanka si ay u hesho challenge cusub oo wax waddanka ku dhisto qodobadaasna ku cusub yihiin horeyna kuma badan dee soomaaliya khuseeya oo arrimaha soomaaliya si wax looga qaban lahaa iyo si loo taageeri lahaa ku saabsan waa ku jireen geesta kale ambasador haddaynu eegno xaalado kala duwan baa ka jira wadamada carabta tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno dee suudaan oo tilmaantay inay idinka horreysay oo de ay jagadan joogtay waynu ognahay xaaladday ku sugan tahay masar gudaheega waxyaabaa laga tilmaamaya tunisian idhaahdo waa la dareemayaa yaman xaaladeedii waa la ogyahay kuwaasi ma kamid yihiin waxyaabaha laga wada hadlaya la falanqaynayo waa kamid yihiin waa looga hadlayaa arrimaha sida guud ee looga wada hadlayo qolo walbana ay kaga hadlayso waxaa kamid on hadda meelaha dagaalka ba-an uu ka socdo sida suuriya yeman iyo libiya meelahaasa hadda waxay tahay meelaha ugu dhibaato badan inta kaleeto waxa weeyaan soomaaliya oo kaleeto dowlad dhisan hadda oo establishmentkeedii muasasadeeda dhisan yahay sidii loo horumarin lahaa iyo sidii loo taakulayn lahaa baa laga hadlayaa maahayna xaalad dagaalo ka jirta lagama hadlayo walaalka inta badan suudaan waxaa sidoo kaleeto waa un taakulayn iyadana iyo in laga gacansiiyo qorshayaasheeda horumarinta amnigiya dagaal ka jiro oo laga hadlaya ma jiro masar sidoo kaleto dal degan weeyo dhibaato ku jirto laga hadlaya ma jirto laakiin wixii mashaariic oo iyagu ay la yimaadaan baa laga doonaya ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo jagadan guddoomiyenimada ee soomaaliya qabatay maxay uga dhigan tahay haddaad iyada si kale aynu dhigno waxay uga dhigan tahay inay la soo noqotay ictibaarkeedii iyo dowlamaamulka dowladnimadeedii la soo noqotay in awood loo leeyahay dool ahaan inay maamusho waxaa ka horeeyay kan oo wasiirga shirkii shalay muddo raad meesha lagu tartay manduubiyaalka heer manduubi ah oo anigu aan jeergaraynayey aan la wareegay xilka la wareegay safiirka suudaanka aan kala wareegay maantana waxaa la wareegay wasiirka arrimaha dibadda la wareegay oo kala wareegay wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan kala wareegay marka dowladaha muxuu ahay katiga ku jira ee isku ctisanayaan ka mid nahay nin walba meel ay u gaadha wata warkiisa